madaxweynuhu khudbad dheer buu noo akhriyey nasiib baan leenahay adduunyada dadka xilalkan oo kale soo qabto way ka faa'idaystaan maraykanka iyo ingiriiskii waa lagu casuumaa waad ogtiin markii la casuumana waxaa la geeyaa jaamacadaha iyo ardada inay la hadlaan micnaheedu waxaa weeye ardada iyo aqoon-yahanada iyo jaamacadaha waa madaxda berita adduunyada hoggaamin lahayd marka madaxdii wax soo hoggaamisay inay xigmad ka qaataan oy wayaarnimo ka qaataan oy su'aalo weyddiiyaan baa ah aqoonta loo diyaarinaya marka sidaas si la mid ah ayaan annagana idiin doorannay inuu madaxweynaha idiin yimaado intii maanta uu halkan ka akhriyey oo macno badan ku fadhiday madaxweynuhu haddee taladuu soo sahmiyey oo la soo safray oo uu noo keenay waxaa weeyaan waa soomaalida laba kun iyo labaatan kadib halka ay marayso marka qorshihii baa noola soo bandhigi doonaa aqoon-yahanada waa heli doonaan xafiiskii baa la furi doonaa fakerkiygaan ku darsan doonnaa meel baan iskugu tegi doonnaa haddii alla idmo sidaa idinku aad noo gaamisaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaa mudan madaxweyne kusoo dhowow safarkayga wuxuu ku salaysnaa ballanqaadkii maalintii dalka aan ku soo noqda aan ballan qaadoo ahayday inaan dadka soomaaliyeed soo wada booqanayo meel kastoo ay joogaan iyo inaan soo dhegaysanayo iyo inaan wixii muxuu ahay waaye aragnimo aan leennahay aan la wadaagayno qodobkayga saddexaad waxaan rabaa dadka reer jubbaland inaan uga mahad celiyo taageeradii iyo garab istaagiddii ay siiyeen dowladdii aniga aan muxuu ahay hoggaankeeda hayey muddadii ay jirtay dabcan taageeradaasi shakhsi ma ahayn dowladnimada soomaaliya ayaa la taageerayey welina waa ku sii dhiirigelinayaa dowladnimada mar walba in la taageero oo tiinna markaaad qabsataan midda dadka ka dhexaysana aad wakhti badan iyo xoog badan iyo xoolo badan aad muxuu ahay gaarsiisaan maanta degaankan wax badan ayaa u qabsooma wax badanna waa u dhiman yihiin markaan leeyahay marka degaankan deganaanshiyo siyaasadeed iyo maxaan ku raha deganaanshiyaa ka jirto macnaheedu ma aha mushkil inaanay jirin maaha nolosha bini aadankay qayb ka tahay tabashaa jiri karto maxaanku idhaahdaa qof baa wax tirsan kara qolaa wax tirsan karta laakiin waxa fiican ee halkan ka jira waxay tahay dulqaad qofkii wax tabanaya iyo qoladii wax tabanaysa xataa inay dul qaadato wakhti ay bixiso lagu hagaajiyo waxa ay tabanaysa ay sida quman ee fiican ee walaaltinimada iyo wanaagga ku jira ay u bandhigto loona dhegaysto laga waxeeyo marka waxa ugu muhiimsan waa middaa ee macnaheedu in la kala ra'yi duwanaadaahi nolosha sunnada noloshay ka mid tahay dadku isku ra'yi kala ra'yi duwanaanshadu ceeb ma ahane kala ra'yi duwanaanshadaa sida loo daaweeyo sida loo daaweeyo oo loo xalliyo oo looga hadlo waayo waxaan wanaagga ku jiro kala duwanaanshadu marna in lagu jabo dhiig daato la isdilo ayay keeni kartaa marna in kalsooni dheeri ah iyo isku sii kalsoonaan iyo wada shaqayn iyo walaaltinimo ay ka timaado ayay keeni kartaa marka waxaan leeyahay waxa meesha ka jiraa waa intaas intaa kadib dalka soomaaliya waxa uu doortay nidaamka la yidhaahdo federaalisimka nidaamka federaalka ah waa nidaam adduunyada ka jira dalal badan ayaa ku dhaqma weliba kuwa adduunyada ugu horumarsan ugu dhaqaalo badan ugu tiknolojiyad sarreeya ayaa isticmaala nidaamkan federaalisimka oo ku dhaqma oo u shaqeeya marka in nidaamka federaalisimka ee soomaalidu ay dooratay waanad garanaysaan waa ogtihiin taariikhda dalku intaanu xor noqonoo gumaysigii joogay dad soomaaliyeed ayaa ku hadaaqayay oo ku qaylinayay xorriyadda markaan qaadanno waxaan u baahannaha inaan nidaamka federaalka a qaadanno maalintaas dadaa qabay ra'yigaas intii ka sogaysana dadaa qabay markii dhibaatadu hadda dhacdayna waa sii xoogaysto intiiba laga yaabo dadkii diidanaa federaalka in ay arkeen inuu xal u yahay nidaamka federaalkaa saddex mabda' ayuu ku dhisan yahay wax dowladda dhexe u gaar ah oo aan lagu farageli karin wax dowlad goboleedka u gaar ah oo aan lagu farageli karin iyo wax labadaba ka dhexeeya oo in laga wada tashado in hay-ado muxuu ahaay la wada leeyahay oo laga wada shaqaynayo oo go'aan qaadashadooda la wada leeyahay loo samaysto oo laga wada shaqeey ay tahay saddexdaas heer haddii inta la qeexo qawaaniintooda iyo nidaamkooda la dejiyo nidaamka federalismka waa nidaamka xukunka ee isku fiican